إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakay aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dagaal khasaare lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalk ayaa ka dhacay degmada matabaan ee gobolka hiiraan askarta dowladda federaalk ayaa mar kale haweenay uur leh ku toogtay magaalada muqdisho xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ka tacsiyeysay geeridii ku timid allah u naxariistay sheekh nuur macalin cabdiraxmaan iyadoo ka hadashay doorkii dacwada iyo halganka sheekha qaar ka mid a culimmada diinta islaamka ayaa ka sheekeeyey sifaadkii iyo tilmaamihii uu lahaa sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo lagu aasay magaalada bu'aale faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa cudur halis ah oo ka dilaacay koonfurta dalka tanzaniya ee dhaca qaaradda afrika إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan dagaal khasaare lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalk ayaa xalay waxauu ka dhacay duleedka degmada matabaan ee gobolka hiiraan faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal culus oo ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen askarta dowladda federaalk ee ku sugan duleedka degmada matabaan ee gobolka hiiraan dagaalka markii uu daqiiqado kooban socday kadib fagaaraha waxay askarta dowladda federaalk ah kaga carareen dhimashada hal askari qorigiisii booshkiisana mujaahidiinta ayaa soo qaatay sidoo kale dagaalkaas waxaa lagu dhaawacay saddex askari oo ka mid ah askarta dowladda federaalka askarta dowladda federaalka ayaa mar kale haweeney uur leh ku toogtay magaalada muqdisho mahad ayaa faahfaahinaya masaakiin bajaajleeyaan nahay aniga laba nafoodoo dhibaato xoogle iga gaartay ilaahay maadiisa waayo aniga maxaan ku hadlo ma aqaan wallahi
waa dhacdo xanuun badan oo mar kale laga soo tabinayo magaalada muqdisho oo noqotay meel dilalka loo geysanayo dadka shacabka ah ay aada ugu soo badanayaan xasuuq ba-an oo aan kala sooc lahayn islamarkaana aada moodo inay iskaga daysadeen askarta dowladda federaalka ayaa ka socda magaalada xamar maalin weliba iyo habeenkeedana waxaa la dilaa markay ugu yar tahay laba ruux shalay galabkii waxaa tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka xamar ka dhacay dil bareer ah oo loo geystay hooyo xaamilo ahayd islamarkaana siday uur toddoba bilood ah askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalk oo wata mootofeekon ayaa soo agmaray bajaaj uu haweenaydan ku waday saygeeda wuxuuna bilaabay inuu xabado kor u rido weliba iyadoo ay waddadu tahay mid iska caadi ah islamarkaana aysan jirin wax idhiiri ah kadibna qorigii ayuu ku soo aadiyey hooyadan xaamilada ahayd wuxuuna ku furay rasaas taasoo uga dhacday qaybaha sare ee jirkeeda islamarkaana wadnaha kala baxday cunugii uurka ku jiray waa kan saygeeda oo si faahfaahsan uga warramaya dhacdadan xanuunka badan annagoo sii soconno waddada isku xirta afgooye ilaa ex kontarool gaar ahaan meesha la yidhaaho isgoyska tabeelaha shee ibraahim annagoo marayno oo mootobajaaj oo aniga aan leeyaha u wado islaanteydana ay ii saaran tahay oo labadeena keliya aan nahay ayaa waxaa naga daba yimid nin mooto feekoona wato oo qore aaka ku hubaysan ciidamadana ka mid ah oo dariiskiisana micna maaragtay shaarka un dariiskiisa wato oo qore aakana ku hubaysan markuu noo soo dhow yahay ayuu wuxuu sameeyey laba xabo ayuu dhinacu riday laba kale ayuu micnaha maaragtay haddana horteeda ku riday waddadu jaam ma ahayn waddadu way bannaaneed anagoo meel geesaan ka maraayey geeska kale asiga oo seedkiisa u bannaanay markuu ila siman yahay ayuu haddana inta saas isu rogay oo geesgees isu rogay isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu yidhi markaasuu xabaddii asigoo qoriga afkiisa hoos jira ayuu xabadda nagu riday aniga ninka dhibaatada ii geystay waa nin ciidan dariis ciidan wato waa nin mootofeekoona watay sababtoo ah nin shacaba miyaa fookan soo raaci karo aa ka wato waa maya runta aan isu sheegna aniga xaqa iga maqan laba naf ayaa dhibaato iga gaartay waa wiilkeyga caloosha ku jiray owlaaddii yaray oo wiil na ahay oo caloosha ku jira wadnaha xabadda kala baxday waa islaantii raacday oo mnaa maaragtay dhibkaas haddana ku geeriyootay labadaas mnaa dhibba waa ay gaaray ilaah unbaa u sheegtaa aadanaan u sheega ma hayo haddii aan isbitaalka gabadhi keeno dib u laabtay oo goobtii bartii aan tegey bar kontaroole ayaa ka dhow waxaa laygu yidhaa xabadda dhicaysa ma maqlin warna uma hayno waxaas mnaa maart aabbaha dhalay haweenaydan dhimatay ee xaamilada ahayd ayaa isaguna la hadlay warbaahinta
waxaan doonin waxaan rabnaa sicad daaladah saldhigii alla tegmamaan la tegey waana meermeersheen marka waxaan rabnaa doolraaliga noqdo cadaalad cadaalad dilalka iyo dhaca ay geysanayaan ciidanka dowladda federaalka ayaa waayihii dambe aada isku soo tarayay maalin ka hor ayayna ahayd markii degmada dharkeynley ee magaalada muqdisho ay askarta dowladda federaalku ku dileen saddex ruux oo shacab ah mid kalena dhaawaceen xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa ka tacsiyeysay geeridii ku timid allah u naxariistay sheekh nuuran cali cabdiraxmaan iyadoo ka hadashay dowrkii dacwada iyo halganka ee sheekha cabdifataax maxamed ayaa ka waramaya afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheikh cali maxamuud raage sheekh cali dheere oo jeediyey kelimad la dhagaysan karayo muddo shan iyo toban daqiiqo ah ayaa ka hadlay geeridii naxdinta lahayd ee ku timid sheikh nuur macalim cabdiraxmaan oo ka mid ahaa culimmada islaamka ugu horeyn waxa uu hadalkiisa ku bilaabay tacsi innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan halkan ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed iyo muslimiinta dhammaantood tacsi uga dirayna geeridii ku timiday sheekheennii caalimka ahaa ee saahiidka ahaa sheekh nuur macalin cabdiraxmaan allah subxaanahu wa tacaala ha u naxariiste jannadiisa firdowsana ha ka waraabiyo isagoo hadalkiisa laga dareemayey saamaynta geerida sheekha soona qaadanaya nusuusta ayaa sheegay in geerida culimmadu tahay musiibo waayidoodana ka dhigan tahay dalool iyo kaalin ku bannaanaatay muslimiinta oo aan la awdi karin waxa uu xusay in culimmada rabbaaniyiinta ah ee ku camalfala diinta ay leeyihiin darajo weyn kana fadli badan yihiin ummadda inteeda kale islamarkaana yihiin kuwii dhaxlay ambiyada intaasi kadib waxa uu sheegay in sheekh nuur uu ahaa nin uu allah gallado badan ku manaystay magac iyo mug weyn ku lahaa faafinta diinta iyo garab istaagga jihaadka iyo mujaahidiinta wuxuu intaasi ku daray in sheekhu aqoon durugsan u lahaa diinta islaamka tiirarkeeda kala duwan si gaar ahna uu ugu horeeyey tafsiirka qur-aanka iyo axaadiidta nebiga sala allahu calayhi wasalam islamarkaana ku takhasusay fiqhiga shaaficiga isagoo aada u diraasayn jiray kutubta madhabkaasi mar uu ka hadlayey waxbarashadiisii dhanka jaamacadaha ayaa waxa uu yidhi burburkii dalka kadib wuxuu shahaadada heerka koowaad ka qaatay jaamacadda alculuum wa teknoloji ee ku taalla dalka yeman isagoo ku dhigtay intisaab ahaan ama waxa loo yaqaanno tacliim can bucdin kadib wuxuu aaday dalka suudaan halkaas oo uu ka soo qaatay shahaadadiisa heerka labaad ee mastarka sidoo kale wuxuu ka soo qaatay dibolomo sare oo idaarada ah iyo laba ijaaso oo qiraa'aadka qur'aanka ah sida qiraa'ada caasim labadiisa riwaayadood iyo duuli labadiisa riwaayadood sheekh nuur macalim cabdiraxmaan ayaa ahaa nin saahid ah oo tawaaduca ballamahana aad u ilaaliya iskuna xil saaray sidii uu ummadda uga faydi lahaa jahliga intaasi waxaa dheer sida uu xusay afhayeenku in sheekhu uu aad ugu fooganaa faafinta towxiidka iyo la dagaalanka shirkiga qabuuraha iyo kambaarlamaaniga sheekh nuur wuxuu tusaale u ahaa culimmada iyo ducaadda marka la eego cilmigiisa akhlaaqdiisii iyo suhdigiisii ayuu yidhi sheekh cali dheere oo intaasi ku daray in sheekha lagu xusuusan doono mawaaqif uu ka qaatay uhiilinta diinta islaamka gaar ahaan wax yar ka hor soo ifbixiddii maxkamadihii islaamiga markii ay mujaahidiintu quburihii gaaladana ay ka bixiyeen dhulkii muslimiinta rijsigoodii iyo qurunkooduna ay ka daahiriyeen in badan oo ka mid ah culimaa usuugii markaa joogay iyo in badan oo ay gaaladu la weyn tahay waxay aad iyo aad uga hor yimideen hawsha ay mujaahidiintu qabteen sheekhu marka wuxuu ahaa raxmatullaahi calayhi sheekhay ugu horreeyey markaska isaga ah salaaxuddiin tegey ee muxaadare ka dhigay kana hadlay sharcinimada in lafaha gaalada dhulka muslimiinta laga bixiyo iyo dhulka inay muslimiintu leeyihiin xaqna ay u leeyihiin inuu iyagu ay u isticmaalaan danahooda caamka ah waxaa kaloo uu sheegay in sheekh nuur lagu xusuusto mowqifkii uu ka qaatay shariif sheekh axmed xilligii uu noqday madaxweynaha dowladda federaalka wuxuu ku soo laartay dalka xilligii uu shariif murtad oo ay qaraabo dhow ahaayeen xukunka ridada hayey wuxuu gaashaanka u daruuray fasaadkii iyo kufrigii uu shariif murtad ummadda ku hagayey wuxuu ahaa nin aan ka gamban xaqa sheegistiisa waxay xukuumaddii shariif murtad isku dayday iyadoo adeegsanayso culimo usuub inuu soo dumo balse waa uu ka diidey wuxuu qayb ka ahaa culimmadii isugu taagtay inay burriyaan shubahaadkii culimaa usuuga ay ku furayeen jihaadka markii shariif murtad ay gaaladu talada u dhiibatay wuxuu sheegay in sheekhu uu sannadihii dambe saldhigtay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe inta badanna safarro ku bixin jiray gobollada dhexe halkaasoo uu duruus kala duwan ka akhrinayey dadkana diinta ugu sheegayey taas oo sababtay in bulsho badan ay ka aflaxaan xalaqaadkiisii qaarkoodna ay ku soo biiraan dagaalada lagula jiro shisheeyaha kuwaasoo ay weliba ka mid yihiin rag fuliyey weeraro nafurnimo ahi sheekh cali wuxuu si gaara ula hadlay bulshada ku dhaqan shabeellaha dhexe waxaan la dardaarmaynaa bulshada ku nool wilaayada uu sheekhu ka soo jeedo ee shabeellada dhexe waxaan leennahay waxaa idin saaran waajib ah inaan la daycin dacwadii sheekha ee jihaadka iyo ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana ducaadda culimmada nuqabada wilaayaadkaas kula dardaarmaynaa inay u istaagaan sidii ay u buuxin lahaayeen kaalintii sheekha ee ku aaddanayday faafinta diinta iyo la dagaalanka cadowga ayna iska xil saaraan dacwada iyo wacyigelinta bulshada sheekh cali maxamuud raagey ayaa ugu dambayntii hadalkiisa ku soo gunaanaday tacsi isagoo ehelka sheekha iyo ummadda muslimka ah uga tacsiyeeyey geeridiisa waxaana uu allaah uga baryey inuu dembigiisa dhaafo naxariistiisana ku arsuqo isku soo wada duuboo sheikh nuur mucalim cabdiraxmaan ayaa waxa uu ku dhashay tuulada ceeldheere buraaleh oo hoos tagta degmada aadan yabaal sannadku markuu ahaa kun saddex boqol iyo siddeetankii hijriyada maraaxil kala duwan oo halgan diineed ah kadib wuxuu adduunyadan liidatahi faaruqay maalintii daraad ahayd waxaana shalay lagu aasay magaalada bu'aaleh ee wilaayada jubbooyinka qaar ka mida culimmada diinta islaamka ayaa ka sheekeeyey sifaadkii iyo tilmaamihii uu lahaa sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo lagu aasay magaalada bu'aale maxamed dayr cali sow ayaa ka waramaya sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo ahaa caalim ka mid a culimmada islaamka oo dooraad geeriyooday ayaa shalay lagu aasay magaalada bu'aale ee wilaayada jubbooyinka aaska iyo janaasadaba oo aan ka qayb galay waxaa soo xaadiray dad aad u badan oo ka kooban qeybaha bulshada kana dhex muuqdaan culimmada macalimiinta iyo ardayda macaahidda kuwaasi oo ka baxay magaalooyin ka tirsan shabeellaha hoose jubbada hoose iyo jubbada dhexe si ay kaga qayb galaan aaska sheekh ah una qaataan ajarka weyn ee nebiga uu ku sheegay inuu helayo qofkii ku tukada janaaso qof dhintay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah ayaa salaada janaasada tujiyey jamaca muslimiinta ee xaadirka ku ahaa fagaaraha allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
maadaama culimmada ay xambaarsan yihiin dhaxalka nebiga sheekh nuur waxa uu ahaa wadaad dadaal adag ku bixiyey faafinta barashada diinta oo waxaa ku xirnaa xer badan sheekh nuur waxa uu ummadda kaga digay dastuurka manaahijta waxbarasho ee shisheeyaha iyo shirkiga isagoo ku booriyey tawxiidka sheikha waxa uu tusaale u ahaa culimmada ka horgeeridiisana waxa uu dardaarmay in wax dayn ah lagu lahayn taasi oo muujinaysa sida uu isaga dhowray xuquuqda aadanaha ehelada waxa ay noo sheegeen inaan deyn lagu lahayn sheekha khayr alla ha siiyo waa naadir qof intaan jira aan deyn lagu lahayn deyn laguma laha ummadda muslimkaana wuxuu yidhi yaan lagu dhibin deyn liguma laha ha la ii duceeyo ilaahay qabrigiisa ha u waasiciyo kullu nafsin daa'iqatulmowt waa la dhimanayaa insha allah qof walbana waa dhimanayaa ha loo diyaar garoobo insha allahu tacaala ilaahay hanaga dhigo kuwii ku tusaale qaata kuwa waddadiisa qaada ilaahay gadaashiisa nama fitneeyo muxaadaraad waana ah ayaa laga soo jeediyey qabriga sheikha sheekh cabdiraxmaan firin ayaa muslimiinta ku booriyey inay u shaqaystaan qabriga intaynan maxaan ogsoonnahay sheekh nuurka wanaan fiicnay soo ma xaggeen wada gelaynaa yaa kula jira meesha ehel baa may maxaa u heliya hadda camalkiisi ruux kastoo meesha u camalfal haddaad yar tahay haddaad weyn tahay wax kasta halkaasaa geli doontaa camalkaa ku waran waxba kuu tari maayo adduun iyo hebel iyo kanay ahayd iyo waxba kuu tari maayaan halkaasaa la wada gelahayaa sayidinaa cuhmaan markuu qabri qabrarka waa ooyi jiray maxaa dhacaa layidhi waa meesha ugu horraysa meesha haddaad ku badbaado wixii dambana waa sahal meesha haddaad ku dhacdo wixii ka dambeeyana waa khatar wey sheekh fu'aad maxamed khalaf ayaa ka hadlay waxyaabihii uu ku garanayay sheekh nuur macalin cabdiraxmaan oo isaga dheeraaday dunida iyo dhaldhalaalkeeda waxaan ku garanayay aniga sheekha muddo dheeraan macrifo ahayn rafiiq iyo saaxiibna waan ahayn hoose sheekhu waxaan ku garanayay waxaan dadka zamankiisa jooga aynan gaarin ayuu ilaahay siiyey oo ah azuhdu fi ddunyaa adduunye in laga zaahido oo aakhiro loo zaahido maan maqlaynaa maanta wax dayna laguma leh sheekha ilaahay ha u dembi dhaafo sheekha ilaahay subxaana wa tacaala ha u dembi dhaafo muslimiinta uu ka dhintay ee muslimiinta sawir iimaan allaha ka siiyo culimmada waa lafdhabarka ummadda waxaana ay kaalin weyn oo ay adag tahay in la buuxiyo ugu jiraan ummadda islaamka haddaba maxay ummadda kaga dhigan tahay marka uu dhinto caalim ka mid ah culimmada waxaan su-aashaasi weydiiyey sheekh xasan takar runtii waa waxa weeyaan cilmigan duugistiisu waa culummada dhammaata saa darteed waxay kaga dhigan tahay caalimkaas tegey inuu haqra dhan uu buuxinayay uu banneeyey kelimadiis waxayd kelimad masmuuc ah oo meel walba gaaraysa oo uu kula dagaalamayo shaydaanka iyo gaalada iyo kufaarta iyo haddii alla ku idmayo xoojinaysana mujaahidiinta iyo ahlul iimaan iyo ahlul islaam marka runtii haqro weyn buu baneeyey sheekha ilaahay waxaan ka baryaynaa in isagana u naxariista annagana bacdigiis uusan na fitnaynin ilaahayna nagu sugo khaatimadana noo hagaajiyo sheekh nuur waxa uu caan ku ahaa go'aano iyo mawaaqif adag oo uu qaatay xilli ay baqeen culimo badan sida uu ii sheegay sheekh maxamed balli sheekh nuur macalin cabdiraxmaan mawaaqiftiisa aad iyo aad bay u fara badan tahay bal waxaa la odhan karaa asaaska camalkan iyo macnaa tiirarkiisa inuu ka mid ahaa culimmadii markay culamaa usuu iyo dad badan ay biiqeen oo carareen ama xilliyadii wax la bilaabayey ama xiliyadii howlgalku bilowday sida qubuurihii talyaaniga iyo cid ka hadasha la waayey oo nusuusta iyo adilada ku difaacda sida uga hadlay oo weliba uu ku kaftamay oo yidhi haddaad lafihii talyaaniga aad macnaha ka baqaysaan see lafihii gaaladoo nool aad u aadaysaan shunuur macalin cabdiraxmaan waxaa la odhan karaa waa ramsi ilaahay subxaanah wa tacaala muslimiinta ilaahay uu siiyey kabacdiina ilaahay uu qaatay si kastaba ha aatee geerida culimmada waa musiibo la soo darasta ummadda islaamka maxaa yeelay booska ay ka baxaan ayaa adag in la owdo xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa soo saartay dhambaal ay kaga tacsiyeynayso geerida sheekh nuur macalin oo ku suntana ah allahna uu ku galadaystay faafinta diinta iyo garab istaaga jihaadka iyo mujaahidiinta warkan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa cudur halis ah oo ka dilaacay koonfurta dalka tanzaniya ee dhaca qaaradda afrika warar dheeraada ayaa ka soo baxaya cudur maalmihii lasoo dhaafay ka dilaacay koonfurta dalka tanzaniya saraakiisha caafimaadka ee waddankaas ayaa waxa ay sheegeen in baaritaan dheer kadib cudurkan ay ogaadeen inuusan ahayn labadii cudur ee hore waddankaas uga dilaacay kuwaas oo kale ahaa ebola iyo marbag cudurkan ayaa si gaara waxuu kaga dilaacay gobolka lindi waxaana guud ahaan tirada uu soo ritay lagu qiyaasay ku dhowaad labaatan ruux shan ka mid ah dadkaas way u geeriyoodeen halka kuwo kalena ay la jiifaan wasaaradda caafimaadka ee waddankaas waxa ay sheegtay inay baaritaanadu socdaan waxayna hadalkeeda intaas ku darteen laga cabsi qabo in cudurkan u faafo warkii aad saaka kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal waynaga intaa